magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey doorashada lix iyo tobanka kursi ee gobolkaasi tiilay iyadoo kuraastii ugu dambeysay maanta la doortay warbixintan waxaa magaalada kismaayo nooga soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad doorashada maanta lagu soo gebagabeeyey degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa waxaa maanta doorashadooda la qabtay ilaa shan kursi sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee jubbaland ee ku sugan degmada ceelwaaq ee gobolka gedo kursiga tirsigiisa uu yahay hob ayaa waxaa ku tartamay sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka jubbaland musharax xildhibaan faadumo faarax aadan iyo musharax xildhibaan saacdiya cabdulaahi shire waxaana guddiga doorashooyinku ay sheegeen in musharax xildhibaan faadumo faarax aadan ay ku guulaystay kursigaasi sidoo kale kuraasta doorashadooda maanta la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisa uu yahay hob kaa oo ay ku loolamayeen sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen axmed cismaan ibraahim iyo aadan gaarane cabdulaahi iyadoona gabagabadii guddiga doorashooyinku ay tilmaameen in kursigaasi uu ku guulaystay axmed cismaan ibraahim kuraasta kale ee maanta doorashadooda lagu qabtay degmada ceelwaq ee gobolka gedo ayaa tirsigooda waxa uu ahaa hob boqol iyo toban kaa oo ay ku loolamayeen maxamed maxamed maxamed iyo qadar maxamed aadan iyadoona gabagabadii kursigaasi uu ku guulaystay hob boqol iyo toban musharax xildhibaan maxamed maxamed maxamed sidoo kale maanta kuraasta doorashadooda lagu qabtay degmada ceelwaq waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisa uu yahay hob boqol labaatan iyo labo waxaana ku tartamayey musharaxiinta kale ahi mursal maxamed khaliif iyo sidoo kale musharax xildhibaan cumar maxamed bulle iyadoona gabagabadii kursigaasi uu ku guulaystay wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ee jubbaland mursal maxamed khaliif kursigii u dambeeyey ee doorashadiisi la qabtay ayaa waxa uu ahaa boqol labaatan iyo shan kaa oo kusoo baxay cabdirashiid maxamed ducaale haddaba markii doorashadu ay soo gabagabooday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay dr siyaad maxamed mursal oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed oo faahfaahin ka bixiyey sida ay doorashada maanta ceelwaaq uga dhacday waxaan u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed dowlad khayr qabto oo cusub iyo baarlamaan khayr qabo oo fiican degaan doorashadan hadda aan idinkala hadlayo maanta ee ceelwaaq shalay kow iyo toban baa la doortay maantana shan isku darkooda waa lix iyo toban kursi lix iyo tobankii kursi ee ku astaysnaa degaan doorashada labaad ee jubbaland halkaasay ku egtay intii ay doorashada ka socotay degmadaasi waxaa gaaray madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo wafdi uu hogaaminayo iyagoona sheegay in ay maanta soo gabagabooday doorashadii guud ahaan deegaanada jubbaland islamar ahaantaana ay maanta ku eg tahay doorashooyinka guud ahaan deegaanada jubbaland sida uu sheegay maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland oo runtii ummadda soomaaliyeed iyo caalamkaba il gooni a lagu eegayey dib udhici ku yimid hadday maanta noo soo gabagabowda allah mahaddaa leh si nabadgelyo ah waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada ceelwaaq oo gogosha dhigay agaasimay mas-uuliyadda intaa leeg dhabarka saartay sidoo kale ciidanka sharafta leh oo taliya jenaraal cabaas ibraahim gurey madaxda ka yahay iyo ku-xigeenadiisa xaaladda waddanka ka jirta awgeed in la guriyeystin halkan doorasho ka dhacda inkastoo maamulka jubbaland uu sheegay in lasoo gebagabeeyey lix iyo tobankii kursi ee taalay deegaan doorashada labaad ee guddiga doorashooyinka heer federaal u weeciyeen degmada ceelwaaq ayaa misna waxaa degmada garbaharey ee xarunta gobolka gado waxaa ka soconaya abaabul ku aadan sidii doorasho taala mid ahi looga qaban lahaa degmadaasi iyadoona maanta la bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya lix iyo tobanka kursi ee gobolka gado gaar ahaan degmada garbaharey kuwaa oo doonaya in ay soo saaraan kuraas la mid ahay tan lagu doortay degmada ceelwaaq aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo